gaadiid badan ayaa ku xanibin deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho kadib markii ay halkaas ku xanibeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isbaarooyin dhigtay waddooyinkaasi ku dhowaad laba boqol gaadiid ah oo u badan nooca xamuulka qaada ayaa waxay ku xanibin yihiin deegaanka galgalato ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaadiidkan oo ah kuwa safarka ee ka baxa magaalada muqdisho islamarkaana badeecadaha noocyadooda kala duwan geeya gobolada dalka qaarkoodna ay rakaab yihiin ayaa waxay halkaas ugu xanibin yihiin lacago badan oo baad ah kuwaas oo ay ka doonayaan ciidamada dowladda federaalka darwallada gaadiidkaas ayaa sheegay in iyagoo horey lacaga loogu qaaday haddana mar kale lagu soo rogay taas oo u dhexaysa afartan ilaa laba boqol iyo konton dollar waxaad arkaysiin waa gaadiidley qaar badeeca sida qaar dadweyne sidoo rakaab sida intaba waxaa isu keenay isbaarooyin xaqdarra ah oo yaallo hantidooda lagu dhacaayo ah meeshan yaalla qola dilad sheega haysa waa joogaan beri wax u wadaan la fahmi waaye lacagtii islaameedna rabaan waxaa la diidan yahay isbaaro birqaad iyo mooleenimo lagu sheegay oo nin layidhaha sani cabdulla u taalla iyo niman layidhaha dellad oo ayagana baabuurta si si u kala waawen yihiin lacaga laba boqol iyo konton dollar ka soo bilaabo ilaa afartan dollar ka qaada si baabuurta u dhexeeya lacagtaas lacagtaasaa la diidan yahay nama qabato gaadiidlayaan nahay dhulna looma dhiso shil dhacay wax lagama qabto dad minuu ku dhintay dhaawacooda dadki dhaawacma lama daaweeyo minuu ku dhintay lama soo fiiriyo waxna loo qabta ma jiraan waxna ma ogolin baabuurteenna intay aalaysaa dadweynahana minay baaha u dhintaan minay qorax u dhintaan waxay soo gaara dowladda wax laga weydiihaa baabuurtan gobolladay u socdaa ilaa iyo boosaaso qaarkoor tegaayaan waddada cad waaye xamar ka baxda oo deex marta ilaa iyo gaalkacyo boosaaso inta ka sugaysa ilaa iyo xamara leesu maraa iyadoona rakaabkii saarnaa gaadiidka ay sheegeen in rasaas ay ku fureen askartii joogtay isbaarooyinka ku yaala duleedka magaalada muqdisho gobolaan socona gobol saaka salaadeen waxaan ugula haystaa waxaan u socona galdhabo hadda waana lacelish waa sida hadda adiga waxaan nimi nuska saaca u subaxnimo waa kaa haddana waa taasaa saacaddu sideed saac la jira waa maxaa noola celisha waana la xabadeeyey waana musaafir aan nahay qora ma haysanno dad iska celimayno sacbooley aan nahay maxaa noola xabadayha musaafir aan nahay waa taa wayga taas aniga ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin ku haya gaadiidleyda u kala goosha gobolada dalka iyadoona ay isbaarooyinka ku badan yihiin goobaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalka